warbaahinta cadaado dalad weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidiif redio cadaado magaalada caabudwa ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado dalad weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
maxamed cabdiweli tooxow radio cadaado dhuusamareeb
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakraan radio cadaado jawaar cabdulah warsamarable radio cadaado dhuusamareeb
bismillahi raxmaan raxiim id hor wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka ran warkaad hore dhegaysan doontaana waxaa ugu waaweyn shaqaalaha wasaaradaha qaar oo maanta loo diinaya maraan waddada hormarta madaxtooyada dowladda federaalka ee soomaaliya ciidamo ka tirsan maamulka puntland oo isaga baxay deegaano ka tirsan gobolka bari madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar gilla oo si haasir ah loogu soo dhoweeyey magaalada caasimada ah ee muqdisho maamulka degmada xudur ee gobolka baay oo baaq u dira shacabka deegaanada maamulkaasi xiisada udhexaysta ganacsato iyo shirkadda dhiibi wal oo ka tagan magaalada berbera diyaaradda maraykanka oo buriya gaari qaraxyo oo ku soo wajahna magaalada caasimada ah ee muqdisho milatariga soomaaliya oo sheegay in abukaal ay ku dilaan dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdiwaare oo jarmal kula kulmay xubno ka tirsan waddankaasi ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa midooda afrika amisom howlgallo ka wada gobolka shabeellaha dhexe saraakiisha ciidamada danaba xoogga dalka soomaaliyeed oo sheegay inay dileen saraakiil ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab abaaladka caalamka warka duhur maanta aad ku dhegaysan doontaana waxaa ugu waaweyn ninkii dadka muslimiinta ah ku dilay masaajid ku yaala switzerlan oo dacwadiisa dib loo dhigay madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump oo markii ugu horreysa adeegsaday codkiisa diidamada qayaxan intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka duhur ee raadiyaha cadaado goor u diyaar garooba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
duur wanaagsan ayaan leenahay waa duur sabtida taariikhda ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha saddexaad sanadda labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad maqasheen qodobada ugu doorka ron warka duure raadiyaha cadaado warkana duur waxaa soo saaray sharmaako suuley cumar axmed ibraahim suxayfe ayaa farsaminaya xasan axmed maxamed ayaa maanta idin warrama doona kusoo dhawaada warkii duur intaas ka faahfaahsanaa wadada sayidka hormarta madaxtooyada dowladda federaalka soomaaliya oo xilli hore oo laga mamnuucay isticmaalka gaadiidka shacabka ayaa dhowaan di- sidoo kale laga mamnuucay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradaha xukuumadda federaalka soomaaliya tallaabadan ayaa timan kadib markii amar ka soo baxay maamulka sare ee madaxtooyada soomaaliya qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda ayaa cabasho badan ka muujinaya tallaabadan waxayna sheegeen inay waddooyinka magaalada muqdisho qaarkood ay cabsi badan ay ku qabaan warka duure raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan fmta siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertsa wararkan ka helayna gobolka bari ayaa waxay sheegayaan in deegaano ka tirsan halkaasi saaka ay iskaga baxeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland ciidamadan ayaa waxaa la sheegay in iskaga kala baxeen saldhigyo ay ku lahaayeen deegaanka buraleyda ah ee galgala iyo ee gobolka bari islamarkaana ay ku dhaqaaqeen dhinaca deegaanka lagu magacaabo jimca oo qiyaastii siddeed labaatan kilomitir dhanka bari kaga beegaan deegaanka af urur ee gobolka bari dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in ciidamada ka tirsan puntland ay ku sugnaa halkaasi ay wateen gadiidka dagaalka ayagoo isugu jira bolis iyo kuwa daraawiishta halkaasi iskaga baxeen wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in sababta ciidamada puntland saliidada ay ku lahaayeen deegaanka burleyda ah ee galgala ay uga baxaan ay tahay mushaar la-aan bilooyinka dambe ee soo foosaartay ilaa iyo hadda ma jirta wax waro ka soo baxay maamulka puntland ee ku aadan ciidamada maanta iskaga baxay saliidyada ay ku lahaayeen deegaanada burleyda ah ee maamulka puntland madaxweynaha dowladda aan walalahanah ee jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo wafdi ballaaran hogaaminaya ayaa saaka soo gaaray magaalada caasimadda ah ee muqdisho madaxweyne geelle oo boqosho rasmi ah oo loo maalmood qaadanaysa uga bilaabatay dalka soomaaliya ayaa waxaa garoonka diyaaradaha cadacadde ee magaalada muqdisho ku soo dhoweeyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo xubno ka tirsan golayaasha dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool gobolka banaadir ee magaalada muqdisho madaxweyne ismaaciil cumar geley wafdigiisa oo si haasra lagu soo dhoweeyey magaalada muqdisho ayaa waxaa isagaiyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya salaan sharaf ay ka qaateen cutubyo ka tirsan kooxda baanbeyda ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaana isla goobta lagu garaacay astaanta qaranka labada waddan madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa loo gelbiyey aqalka madaxtooyada ee villa soomaaliya halkaas oo maanta beri ah wadahadallo geesood ah ay kula yeelo doonaan madaxda qaranka soomaaliya soomaaliya iyo kenya ayaa waxay wada degaan xiriir qoto dheer oo ku dhisan dhiig iyo dhaqan waxaana boqoshada madaxweynaha dalka jabuuti ee muqdisho sii xoojinaysa iskaashi labada dal ee dhinacyada ammaanka dhaqaalaha siyaasadda iyo ganacsiga maamulka degmada xudur ee gobolka bokool ayaa ka hadlay deegaano ka tirsan degmadaasi oo ay shalay la wareegeen ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka soomaaliyeed gudoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed ayaa wuxuu sheegay in ciidamada xoogga dalkii al-shabaab ay kala wareegeen deegaanka lagu magacaabo cel helay oo ka tirsan degmadaasi oo isaguna baaq u diray shacabka ku nool gobolka bokool maxamed macalin ayaa shacabka ku dhaqan deegaanka xundur ugu baaqay inay sameeyaan barakac islamarkaana loo baahan yahay inay la shaqeeyaan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya si loo sugo ammaanka degmada xudur ee gobolka bokool gudoomiyaha degmada xudur ee gobolka bokool ayaa ciidamada dowladda federaalka soomaaliya faray inay shacabka ay la shaqeeyaan iyaguna kula daarmay inaan dhibaato loo geystaan shacabka maadaama ay yihiin dad xoolo dhaqato ah deegaanka ceel halay oo ka tirsan degmada xudur ee gobolka bokool ayaa waxaa shalay la wareegay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya halkaas oo ay ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab warar ka imaanaya magaalada berbere ee somalilan ayaa sheegaya in halkaasi maanta ay ka taagan tahay xiisad u dhexaysa ganacsatada dekedda berbere iyo shirkadda db wall ee maamusha dekedda oo la sheegay inay isku qabsadeen canshuur kordhin lagu sameynayo badeecadaas oo ka soo degta dekedda magaalada berbere ee somalilan ganacsatada ayaa ku dhawaaqay inay joojinayaan inay canshuurta alaabtii ay ka soo degi jireen dekedda iyagoona sheegay in lagada arrintaasi ay ka qaylinayaan canshuurtan taasina ay sababtay in canshuurta ay isku shararto sarafka lacagta somalilan oo gaaraya siddeed boqol iyo waa siddeed kun iyo shan boqol oo shilin somalilan ah halka wixii ka horreeyey labiyo tobanka bishaana uu ahaa toddoba kun oo keliya kulan haatan u socda gudda ka socda oo ah lagu hadlayo carada ka dhalatay go-aanka shirkadda dhiib world ee ku kordhisay canshuurta dhinaca kalena waxaa hakad ku jira shaqada dekedda magaalada berbera iyadoona ilaa iyo haatan aysan jirin madaxda somalilan oo arrintaasi ka hadashay wararka ka imaanaya magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee kumaandooska iyo ciidamada maraykanka saaxiibada ah ay burburiyaan gaari qaraxyo ah sida kusoo oo la sheegay inuu kusoo wajahnaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho diyaaradaha doonarska ee maraykanka ayaa la sheegay in dhowr jeer hore gantaal ay ku dhifteen gaadiid la sheegay inay qaraxyo ay ku aruurinayeen oo marayay deegaana deegaanka jilib oo magaalada marka ka tirsan oo gobolka shabeellaha hoose ka mid ah sidoo kale ciidamada danab ayaa waxaa la sheegay in halkaas ay ku toogteen ilaa iyo dhowr dagaalamo oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas ay ku jira xubno sarsare oo ka tirsan al-shabaab sida lagu sheegay war ay soo saaray ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed xubnaha la dilay ayaa waxaa la sheegay inuu ka mid ahaayeen madaxii amniyaadka al-shabaab ee gobolka shabeellaha hoose iyo saraakiil kale oo xilal muhiima ah u hayay al-shabaab oo sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed halkaa warkaas aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo xadaado efamta siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertsa taliska militariga soomaaliya ee gobolka bokool ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaal ciidamada militariga soomaaliya al-shabaab ku dhex maray deegaanka leera ceel lahle oo ka tirsan gobolka bokool deegaanka ceel lahle ayaa wuxuu ka tirsan yahay degmada xudur ee gobolka bokool waxaana la sheegay in halkaas uu ka dhacay dagaal muddo socda sida ay sheegeen saraakiisha militariga soomaaliya gaashaan la sare warsabe maxamed ayaa wakaalada wararka soomaaliyeed ee soona wuxuu u sheegay inay dileen dhowr dagaalamo oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kadib markii ay soo weerareen farsamo ay degan yihiin militariga soomaaliya ee degmada xudur ee gobolka bokool ma jirto ciid ka madaxa banaana saraakiisha militariga soomaaliya oo xaqiijin karta khasare rasmi ah ee dagaalkaasi ka dhashay dadka deegaanka ayaana soo sheegaya inuu jiro khasare labada dhinac halkaasi kusoo kala gaaray halkaa warkaas aad ka dhegaysanaysaan dhegeystayaal waraadiyo hadaado madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare oo la shaqo u jooga dalka jarmalka ayaa halkaas kulamo kala duwan la qaatay mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda waddankaasi iyo xubno ka tirsan maamulka waddanka barliin madaxweynaha ugu horreynta kulan la qaatay xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sharaxaad ka siiyey fursadaha maalgashi oo ka jira guud ahaan dalka gaar ahaan deegaanada maamulka hirshabelle iyo dhismaha muhiimka ay ugu tahay in la ganacsiiyo in laga gacansiiyo dibudhiska iyo horumarinta dekedda magaalada jowhara sidoo kale madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdiwaare ayaa wuxuu kulan la qaatay mas-uuliin ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha maaliyadda aqalka hoose ee aqalka boontageeska maamulka goboleedka baarliin waxaana kulamadaasi aga wada haleen arrimaha taageerada awood qaybsiga khayraadka iyo dakhliga qaybsiga iyo maqaamka caasimadda barliin waxaana uu farta ku fiiqay madaxweynaha inuu fursad weyn ay ka jiraan maamulka hirshabelle oo u baahan in laga faa'iidaysto maalgashi dhulbaareed ah deegaanada hirshabelle iyo in laga gacansiiyo horumarinta iyo dibudhiska kaabayaasha dhaqaalaha hirshabelle waxbarashada caafimaadka iyo sidoo kale waxyaabo kale maamulka hirshabelle muhiim u ah dowladda federaalka ee waddanka jarmalka waa waddan ku dhisan dhinaca federaalka si aad ugu horumaray ku dhaqanka iyo hirgelinta arrimaha federaalka wuxuuna ka kooban yahay lix iyo toban waddan waa gobol waddankan waxa uu ku yaala bartamaha qaaradda yurub waana waddan u baahan in laga faa'iidaysto khibraddiisa dhinaca federaalka warka duhuro ee raadiyo xadaado ayaad nagaysanaysaan wararka naga soo gaaraya deegaano ka tirsan degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa midooda afrika ee amisom halkaas saakay howlgalla ay ka wadaan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa howlgalka intiisa badan waxay ka sameynayaan deegaano lagu magacaabo haan sheekh oo ku yaala inta u dhexaysa magaalada jowhar ee xarunta shabeellaha dhexe iyo magaalada balcad kadib markii shalay kulanyo ay la socdeen ciidamada midooda afrika amisom qarax lagula eegtay xilli halkaasi socdaal ay ku marayeen deegaanka waa dadka deegaanka oo la hadla warbaahinta raadiyaha cadaado ayay waxay u sheegeen in howlgallada ciidamada ay wadaan uu yahay mid xooggan islamarkaana gaadiidka isticmaala waddadaasi ay baartaan ay ku sameynayaan iyagoon dadka baara su-aala weydiinaya inta badan waddada isku xirta magaalada muqdisho iyo magaalada jowhar ee xarunta shabeellaha dhexe ayaa waxaa ka dhaca weeraro kala duwan kuwaasoo loola eegto gaadiidka ay la socdaan ciidamada midooda afrika amisom iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya waxaana halkaas dhowr jeer hore ka dhacay weeraro lagu dilay mas-uuliyo ka tirsan maamulka hirshabelle ciidamada komandoska soomaaliya iyo kuwa maraykan ah howlgallo qorshaysan ka fuliya gudaha degmada xeebta ee jilib marka ee gobolka shabeellaha hoose diyaaradaha durooniska maraykanka ayaa duqeyn la beegsada salagyo al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka jilib marka ee gobolka shabeellaha hoose citabyo ka tirsan ciidanka danab ayaa xaqiijiyey inay gudaha u galeen deegaanka islamarkaana ay fuliyeen howlgallo qorshaysana saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee danab oo la hadlay ciidamada oo la hadlay idaacadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka ayaa sheegay in howlgallo qorshaysan lagu buriyey salagyo al-shabaab ay ku lahaayeen gudaha deegaanka jilimarka ee gobolka shabeellaha hoose saraakiisha danab ayaa waxay xaqiijiyeen howlgalka lagu dilay saraakiil ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas oo xilal muhiim ah ka hayay ku dhowaad labiyo labaatan dagaalamo oo ka tirsan al-shabaab saraakiisha lagu dilay weerarkaas ayaa waxaa lagu kala magacaabaa abuyaasiin sheekh maxamed al al-shabaab oo u al-shabaab u qaabilsanaa amniyaadka gobolka shabeellaha hoose iyo maxamuud abu xamsan oo la sheegay inuu dhowaan ka soo laaftay waddanka syriya saraakiisha ciidamada danab ee xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxay ugu dambeyntii sheegeen inay gacanta ay ku soo dhigeen afar gaadiid oo al-shabaab ay ku diyaarinayeen waxbaha qarxa kuwaas ay sheegeen inay kusoo wajahnaayeen magaalada caasimadda ah ee muqdisho halka warkaas aad dhegeysan aad ka dhegeysanaysaa war haddii hadaado efamta siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis goorre waxaad maqli doontaan aqbaaladka caalamka iminkase
xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waxaa qabtirka wararka gayigeenna cadaada redio
markaan akhbaarka caalamka ninkii dadka muslimiinta ah ku dilay masaajid jula switzerland ayaa maanta waxaa la sheegay dacwadiisa dib loo dhigay ciidaasnahaas oo loo magacaabo bol britain oo siddeed iyo labaatan jir ah oo siddeed iyo labaatan jir ah ayaa saakata ka soo muuqday maxkamad ku taala magaalada bristehom oo uu shalay ku dilay afartan iyo sagaal qof oo muslimiin ah ciidaasnaha ayaa maxkamadda la horkeenay isagoo gacmaha ka xiran kuna labisan dharka maxaabiista islamarkaana uusan wax kala uusan qaban karin gosaraha bawl baba ayaa waxaa codsaday wariyaasha inay si toos ah usoo bandhigaan sawirka ciidaysanaha balse ay ka furaan shooca oydoo ciidaysanaha si aan labis ahayn uu u eegay kaamirooyinka suxufiyiinta ka soo buux dhaafiyey maxkamadda waddankaasi ciidaysanaha lagu soo oogay faldiyumeedkii dil ah ayaa gorsaraha bawl gamber wuxuu u dhigay dhegeysiga kiiskaasi ilaa bisha soo socota ee abriil shanteeda dhinaca kale laba ciidaasane ayaa weli lagu hayaa baris iyadoo booliisku ay ku howlan yihiin inay ogaadaan doorka ay ka qaateen weerarkii lagu dilay afartan sagaal qof oo muslimiin ah kuwaasoo ka mid ahaa dadkii salaada jimcaha ku tukanayay masaajid ku yaala waddanka switzerland madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa codkiisa didmada qayaxan u adeegsaday qaraar uu aqalka koongareska dalkaasi ku diiday xaaladda deg degan ee uu trump ku dhawaaqay laba waa sabab la xiriira muranka xadka maraykanka iyo mexico xildhibaanada dalkaas oo ku jiraan labayo toban xisbiga dimuqraadiga ka tirsan ayaa meel mariya diidmada qaraarka ah ee waddankaasi uu adeegsaday madaxweynaha donald trump koongareeska ayaa hadda u baahan saddex meelood laba meel oo codka labada aqal ah sida ay meesha uga saaraan go'aanka trump taas oo aan la filayn inay dhacdo waa markii ugu horeysa madaxweynaha donald trump adeegsado codka diidmada qayaxan tan iyo intuu xilka madaxtinimo ee waddankaasi maraykanka loo doortay madaxweynaha donald trump ayaa ku celceliyey in muhaajiriin sharci darro ah oo ka imanaya xadka koofureed ee dalkaasi ay badankood ahaayeen dambiyaale maraykanka soo gelinaya darogo guud ahaan iyo gabahama dhegaystayaal intaasaan kusoo gabagabanaya warka duurnimo oo si toosa idinka mid raadiyo xadada warkeena duur waxaa soo saara shirma ka suulay cumar axmed ibraahim cuun saxiifa ayaa warka duur ii farsamaynayay xasan axmed maxamed ayaa maanta idin warrabay tan intaan warkan warka xigdib u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala وبركاته